hawada idin soo marin jirnay barnaamijkii faaqidaada wararka oo aanu aalaaba xaaladaha deg dega inta aanu ku jirno aanu kaga hadlaynay ka hortagga cudur coronaviruska iyo wararkii ugu dambeeyey axmed cumar munye ayaana u diyaara
aad baad umaadsan tahay cabdikariin ogasiis bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada covid sagaaliyo toban war kale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada coronavirus qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya waxay faahfaahin dheeraad ahi ka bixisay xaalado kale oo cusub oo laga helay gudaha dalka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad kaloo maqli doontaan wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi ugu baaqday inay ka taxdiraan xanuunka covid si uu saameyn ugu yeelan yurubna waxay isku diyaarinaysaa sidii muwaadiniinteeda looga talaali lahaa cudurka coronavirus qodobadaasi waxaynu ku soo kordha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka faaqidaada covid mar kale kusoo dhawaada
ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada covid dhanka farsamo waxaa inoo jooga maxamuud faarax sidow lojig anigoo axmed cumar waa idinla socodsiinaya markana aan ku bilaabe wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey ee cudurka covid gudaha dalka wasiirka caafimaadka ee dalka doctoreso fousiye abikar nuur ayaa warbaahinta u sharaxday tiro kale oo hor leh oo laga helay dalka covid bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan rabaa inaan idin dul maro ee wixii ka soo kordhay xaaladaha ee covid ee waddankeenna afartan iyo sideedii saac ee ugu dambeysay waxaa la baaray saddex boqol iyo konton iyo sagaal qofood ee xaaladda cusub ee soo kortayna waxaa waaye lixdan iyo lix qof oo positive covid ah waddankeenna waxaa rag ah konton iyo shan waxaa haween ah kow iyo toban goobaha ay kala joogaan lixdan iyo lixdaas qof positifeka noqotay waxay kala tahay somalilan waxaa jooga afartan iyo lix ayaa laga helay qofood ee puntland waxaa laga helay laba iyo toban banaadir waxaa laga helay shan koonfur galbeed waxaa laga helay labo ee jubbalandna waxaa laga helay hal ee da-da dadka laga helay cudurka waxay u dhexaysaa sida soo socoto labaatan sano iyo ka yar boqolkiiba waa shan labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal boqolkiiba waa konton iyo sagaal afartan ilaa iyo konton iyo sagaal waxaa waaye kow iyo labaatan qof kow iyo labaatan boqolkiiba lixdan sano iyo ka weynna waxaa waaye boqolkiiba shan iyo toban tirada guud ee dadka laga helay waxaa waaye laba kun shan boqol iyo toddobaatan iyo sagaal tirada geerida ee soo korortay waa laba qofood hal qof oo somalilan iyo hal qof oo puntland ilaahay ha u naxariisto jannadina ha ka waraabiyo tirada guud ee dhimashada waxay isku gaaraysaa siddeetan iyo toddoba qof tirada bogsootay maantana waxa waaye labaatan iyo toddoba qofood afar labaatankii afartan iyo sideedii saaca ugu dambeysay inta bogsootay waa labaatan iyo toddoba tirada guud ee bogsootay waxa waaye shan boqol iyo konton iyo sagaal waxaad u jeediin in meelo badan oo soomaaliya ka mid ah cudurkii laga helayo xaalado cusub oo bositive ah micnaheeda waxa waa cudurkii weli wadanka waa ku jira meelaha qaarkood waxaad arkaysaan inuu yar degay ee faafidda cudurka laakiin waa wax mar walba nooga baahan in la taxadaro cudurkan waa cudur u baahan in la xakameeyo dhibtiisuu wataa ilaahay ha naga haayo waxaan faraynaa mar walba bulshada in la taxadaro in maaragtay goobaha cariiriga meelaha oo dadka ay ku badan yihiin la yska yareeyo oo aan la tegin in laga foo jignaado in maaragta aada la isugu dhowaado in qofka markuu bannaanka u baxayo afka uu xirto gacmaha dhaqashada in aad loo badiyo oo saabuun ama waxyaalaha looga hortago jeermiska mar walba lagu faraxasho in layska yareeyo in meelaha ciriiriga iyo baabuurta ciriiriga mar walba layska yareeyo oo laga taxadaro dadka cudurada raaga qaba ama chronic diseaseska qaba waxaa mar walba lagu waaniyaa takhaatiirta wasaaradda caafimaadka iyo cid allaalo ciddii yacnii cilmigeeda leh oo ka warbixisa oo ka waanisa dadka ay kula talisaa oon ku celcelinaynaa in dadkaasi gaxanaano gooni ah la siiyo dhallinyarada oo ah da-da yacni cudurka aada ugu badan yahay waddankeena la kala qaado waxaan ku waaninaynaa inay taxadaraan inay raacaan tilmaamaha takhaatiirta ay bixinayaan si cudurka ay isaga dhowraan waxaa kula nool dad waxaa kula dhashay dad waxaa kula saaxiiba dad bulshada inteedii kalead ku dhex nooshahay ha u gudbinin cudurka oo iska ilaali naftaada ee ka ilaali saaxiibka iyo qofka aad jeceshaa iyo bulsho weynta bulshada dhan waxaa ka saaran waajib gaar ah in qofkii maaragtay naftiisana uu ka taxadiraa bulshada inteeda kalena uu ka taxadiraa si cudurkan uu u fidin waxaa la sameeyey juhdi badan oo dowladda wasaaradda caafimaadka ay sameeyeen sidii looga hortegi lahaa cudurkan waxaa la sameeyey wacyigelin aada u weyn welina socota u baahan in lasii xoojiya mar walba inaan lays dhiganin oon la dhihin cudurkan magaaladan waa ku yaraada annaga waa naga baxay waxaa laga hadlayaa mardhow in diyaaradihii la furo oo gobolladii la aado waxaa laga hadlaya sidoo kale in adduunka intiisa kale oo tartiib tartiib u furaayo isu socoshadii aan annaga naftirkeenna ka xayirnaanin si aan u gaarna meeshaasna waa inaan dhagaysanaa tilmaamaha takhaatiirta iyo wax allaala wixii horyacni si hore loogu socdo ay tilmaamaysa in la sameeyo waxaa loo baahan yahay taxadar qaas ah dadka markay safraayaan in safarka aada loo kala dheeraado haddii diyaaradaha la furo waxaa la samayn doonaa shuruudo badan oo marka la safraayo looga baahan yahay qofka dowladda waxay aada isugu taxaluuji sidoo kaleeto in baaritaanka kor loo qaado weli waa yaryahay laakiin waxaan isku dayaynaa oo aan ka shaqaynaynaa oo aan qalab raadis iyo tababaro siinaynaa takhaatiir badan gobollada meelaha aysan aan sida sahalka loo aad loo gaari karin ama aan la dhigi karin mashiinada waaweyn ee yaalla magaalada muqdisho garoowe boosaaso iyo hargeysa in iyagana la geeyo qalab kale oo gene expert la yidhaha oo loo isticmaalay baaritaanka t b-da in la geeyo taasoo sahli doonta in cudurka baaridiisa kor loo qaado marka cudurka baaridiisa kor marka loo qaado qofka markuu xanuunsan yahay waa inuu isxakameeyaa bulshada inteeda kale iska xakameeyaa tilmaamihii iyo daaweyntii wixii loogu talagalay takhaatiirta uu raaca dadaalka ma yara waxaan ka codsanaynaa bulshada mar walba inaysan isdheganin oo aanan la dhihin magaaladan wuu ku yaraaday sababta oo soomaalida waa dad isdhex socdo sida bulsho weynta meel kastoo adduunka ka joogto waa in yani iskuulladii in dib loo furaa nolosha inay dib usoo noqoto oo ma aragta xafiisyada lagu soo noqda haddii aan taxadarka la muujinin waxaa laga yaabaa wax inay faraha ka baxaan dadaal weyn iyo juhdi weynoo la sameeyey ilaahayna aad noogu garab galay waa mahadiis ayaa intaan lagu soo gaaray lagu xakameeyey ilaahay waxaan ka baryaa inuu cudurka naga yasiro aafadiisana naga haayo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa mahadsantiin
ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa isma kaabsado midigta isqabsada barnaamijkan waa barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban radio muqdisho ayuu idinkaga imaanaya sagaashanka magaartis wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi ugu baaqday in ay ka taxadaraan xanuunka covid sagaal iyo toban si uusan u saameyn ama saameyn ugu yeelan waxa ee khadka si toosa ugu jira waayahay ee, waa ku soo celin doonaa hadduu ilaahay karaal noqdo
soomaali waa mid dhaqankeedu waa mudan asalka midabkiyo madhabtay ka siman tahay soomaali waa mid dhaqankeedu waa mudan asalka midabkiyo madhabtay ka siman tahay ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa ummad yahay midnimo ma ka maarantaa
Ee, wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi ugu baaqday in ay ka taxadaraan xanuunka covid sagaal iyo toban si uusan u saameyn mise saameyn ugu yeelan Ee, waxaa qadka si toosa ugu jira cabdiraxmaan ee, xuseen cumar wadani Ee, cabdiraxmaan kusoo dhawo barnaamijka
waa ku dhawahay mooye waaya bal waxaad tafaasiil dheeraada naga siisaa ee, wacyigelintan ee maamulka ay wadaan iyo bulshada ee, sida habsami leh ay u qaadanayaan iyo dadaalada socda
wasaaradda caafimaadka dowladda hiirshabelle een, iyadoo kaashanaysa bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool deegaanada maamulkan ayaa weli waxa ay wadaa een, wacyigelin looga hortagayo cudurkan safmaadka ah ee coronavirus iyadoona wasaaradda een, qaar ka mid ah degmooyinka een, deegaanada hiirshabelle ee labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe si aad ah u wato een, jowhar oo kale waxaa wacyigelinta sida weyn ay kaga saaraan een, afarta xaafadood magaalada sidoo kale goobaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha iyadoona la diyaariyey een, kooxo bulshada een, sheegaya een, dhibaatada een, uu leeyahay cudurkan safmarka ah ee coronavirus een, wasaaradda caafimaadka ayaa bulshada ku nool een, hirshabelle ugu baaqsay in ay u hoggaansamaan ama ay raacaan talooyinka bulshada caafimaadka ay soo gudbinayaan taasoo ku aadan aan si uu faafo cudurkan coronavirus marka bulshada ku nool ee, jowhar hadda wejiyada ama waxaa laga dareemayaa een, sida ay u fahmeen een, cudurkan een, safareenka ee, coronavirus wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabeelle een, doctor muxudiin mukhtaar macalin oo dhowaan warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in bulshada ku nool hiirshabeelle dhammaantoodba laga doonaya in ay qaataan talooyinka een, bahda caafimaadka ay soo gudbinayaan sidoo kale waxa uu walaac aada weyn uu ka muujiyey een, degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan uu sheegay in cudurka hadda uu kusii faafayo islamarkaana ay jiraan kiisasal laga soo diiwaangeliyey degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan waxa uuna degmooyinka sida aadka u saameeyey cudurka een, coronavirus wasiirku uu ku sheegay een, degmada gallaqsi degmada buliburti weliba een, degmada beledweyn ee gobolka hiiraan waxa uu sheegay in tastiyada ugu badan hadda ay kasoo qaadeen degmada buliburti ee gobolka hiiraan waxa uuna sheegay waxa uuna uu sheegay in wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle haddana ay ku dadaali doonto sidii bulshada ku nool labada gobol loogu wacyigelin lahaa cudurkan faafa ee coronavirus waayahay ee cabdiraxmaan ee mas-uuliyiinta ee maadaama ee hirshabelle ay wadaan dadaallo wacyigelinaya ee ma- ee, bulshada mala siiyey qalabkii looga hortegayay cudurka covid sagaal iyo toban
Een, goobaha bulshada inta badan ay isugu yimaadaan een, waa la- waa la geeyey een, sidoo kale waxaa la geeyey een, sheeyaha sarxaalka loogu talagalay oo bulshada een, sidoo kale waxaa la geeyey een, face mask ama een, bahalkan gafruga duubka ee loo yaqaan ee looga hortago een, cudurkan coronavirus marka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle iyadoo kaashanaysa bulshada een, maamulka hirshabelle een, waa ay wadaa dadaalada iyadoon hadda u muuqata mid een, kordhinaysa marka loo eego een, baaxadda een, uu leeyahay een, degmooyinka een, hirshabelle iyadoona sidoo kale hadda een, wasaaradda caafimaadka ee maamulka hirshabelle oo dhowaan inala hadashay inoo sheegtay in tuulooyin hoos taga magaalada jowhar inta uu u saamaxo een, in ay gaari doonaan si bulshada ku nool tuulooyinkaasi loo gaarsiiyo wacyigelinta cudurka coronavirus
aad iyo aad baad maadsantaha cabdiraxmaan ee wadani oo markaasi barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban nagala qaybgelayay islamarkaana faahfaahin guud naga siinaya xaaladda ee guud ee markaasi maamulka hirshabelle ay ka wadaan wacyigelinta ku aadan bulshada ee cudurkan ee xanuunka covid sagaal iyo toban Ee, markana haddii aanu eegno yurub ayaa isku diyaarinaysa sidii muwaadiniinteeda looga talaali lahaa cudurka coronavirus cabdikariin ogeysiis ayaa stuudiyaha igula sugan cabdikariin ee bal wararkii ugu dambeeyay caalamka mahadsaned axmed cumar mooye Een, waxaa jira in shirkadda la yidhaahdo astra seneca oo aad samaysa daawooyinka markaasina lagana leeyahay dalka ingiriiska ayaa shaacisay in ay heshiis ay la siixatay dalalka jarmalka talyaaniga faransiiska iyo netherland si ay markaasi u siiso tallaalka ka hortaga cudurkaasi fayraska koronaha ee dhammaadka sanadkan ayuuna dhammaanayaa oo markaasi tallaalka uu buuxsamaya Een, heshiiskan oo qandaraas ah waxaa ku jira soo saarista ama si guud ahaan si wada jira waxaa usoo saaraya qiyaastii ilaa iyo afar boqol milyan oo tallaal ayaa lasoo saaraya guud ahaanna wadamadaasi ayaa ku shirkoobay inay soo saaraan taasoo markaasi jaamacadda ecotford lagu xaqiijiyey sida ay sheegtay shirkadda sidoo kalena waxaa la sheegayaa ama la sheegay in ay waddo qorshe kale oo soo saarista talaalka talaalo badan oo markaasi lagu caawinayo hay-adaha gargaarka si looga loogu adeegsado la dagaalanka cudurka muddada uu socdo wasiirka caafimaadka ee talyaaniga roberto speranza ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ku sheegay in marxaladda tijaabinta talaalka ay durba bilaabatay islamarkaana ay gaartay heerar wanaagsan lagana filayo inuu dhammaado dhowaan sida a- uu ku waramay ama ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters sidoo kale axmed waxaa la sheegayaa in shirkadu ay la siixatay qandaraasyo wax soo saarka heerka caalamiga ah si ay u gaarto yoolkeeda ah soo saarista talaal gaaraya ilaa iyo laba bilyan shirkadda astra zeneca oo soo saarta talaalka ama doonaysa hadda inay soo saarto talaalka oo ah shirkad daawooyinka samaysa ayaa waxa ay ku raacday cilmibaarayaal ka socda jarm- jaamacadda oxford in markaasi in la siiyo balaayiin tallaal ah oo dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo islamarkaana uu u nugul waxyeelada cudurkaasi coronaviruska kase kow shirkadda bill melinda gates oo ay la gashay heshiiska qiimihiisu yahay toddoba boqol iyo konton milyan hanti gaaraysa oo dollarka maraykanka ayaa haddana waxaa jira in shirkadda astra zeneca ay heshiis kale la gashay macadka zeram ee dalka indiya kaasi oo markaasi soo saaraya tirada ugu badan ee tallaalka shirkadahaasi ayaa si gooni ah waxa ay midba u soo saari doontaa tirada tallaalka oo loo baahan yahay inta tiro uu la egyahay intaasu balyan ilaa iyo hadda ma jiro wax dawo ama tallaal ah oo la isla qaatay loogana hortago hortegi karo cudurka coronaviruska ama covid 19 sida aad horey markaasi loogu siicayay dunida oo idil wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in guddiga midooda yurub ay dhowaan ay soo gaarsiiyeen amar ka yimid dowladda dowladaha midooda yurub ku jira oo ah in ay ka wado ka wada xaajoon doonaan iibsiga tallaalkaasi la rajaynayo in wax badan uu ka tari doono fayruska koronaha sidoo kale fayruskan koronaha oo dhammaadkii sanadkii hore ee tegey ka soo bilowday magaalada wuhan ee dalka shiinaha ayaa ku fiday dunida oo dhan waxaana uu si guud aana u saameeyey dhinacyada nolosha sidoo kale wararka kale ka imaanaya ee new zealand ayaa waxay kaloo sheegayaan in noloshii oo markaasi oo si caadia usoo noqotay markii laga qaaday xayiraadda sidoo kale axmed cumar waxaa jirta waddankaasi new zealand shaqaaqooyin badan oo ciyaaraha iyo goobaha cunnada ayaa dib u furmay kadibna markii ay new zealand ay shaacisay inuu ka dhammaaday viruskaasi koronaha islamarkaana ay qaadatay ay ka qaaday dhammaan xayiraadihii dalka saarnaa laakiinse waxaa dhibaato ah maadaama iyadoo ay qaaday xayiraadihii duulimaadada iyo wax walba xuduudaheeda ay furtay wadamadii kale weliba aysan furin ra-iisul wasaaraha markaasi waddankaasi new zealand janza andam ayaa shaacisay in ay qoob ka ciyaar markaasi la samayn doono oo markaasi lagu dabaaldegayo markii uu dalkeeda new zealand uu shaaciyey inuu soo abjaray viruska koronaha ee adduunku hareereeyey waa loo dabaaldega waa loo dabaaldegaya sidoo kale waxaa dhibaatada ka jirta ay tahay iyadoo hadday xayiraadihii qaaday wadamadii kale ayaan weli qaadin marka xayiraada keligeed ay qaaday waxba ma samaynayso waxaa moodaa laakiin waddan walba in bilo uu qabtay oo xayiraadaha looga qaadaya laakiin cudurkii weli uu maaragtay cudurkii wuu sii yaraanaya laakiinse hadduu waddan qaaday waddan kale uusan qaadin macnaheeda xayiraadii weli waa iska jirtaa maadaama uusan u gudbi karin uusan tegi karin sidoo kale dalka new zealand ayaa ah dalkii ugu horeeyay oo markaasi oo si guud ahaan u sheegay inuu cudurka ka dhamaaday oo markaasina haatan ay samaysanayaan isku socodkiisa caadi u walaal gudaha ahaan waddanka laakiinse weli dibadda ma aysan sheegin laakiin waxay shaaciyeen inay diyaar u yihiin inay cudurka qaadaan axmed
way aad baad umaadsan tahay cabdikariin ogeysiis oo barnaamijka igala qaybgelaya islamarkaana noo dulmaraya wararka caalamka kuweeda ugu waaweynaa ee xaaladda covid sagaaliyo toban intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada covid sagaaliyo toban intaa barnaamijka lamid kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ismakaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaan soomaaliyey midigta